alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka clى cabdihi warasuulihi muxamadi wclى alih wصaxbihi wslama tasliima kasiira ama bacd qala shaykhu اlislaam almujadid muxamed bn cabdilwahaab raximah اllah baabu ma jaءa fi ximaayat اlmustafa salى اllahu alayhi wasalama janaaba اtawxiidi wasadihi kula طariiqi yuusilu ila اshirki wuxuu baab u yahay maa jaaa waxaa ku soo arooray fii ximaayati lmustafa ilaalinta rasuulku ilaaliyey sala allahu calayhi wasalama janaaba atawxiid ay jaaniba atawxiid dhinaca towxiidka iyo wasadihii awdista uu awdaayey kula ariiqin waddo kaste oo yuusilu gaadhsiinaysa qofka qaada ila shirki shirkiga gaadhsiinaysa marka baabkani macnahaasuu ku cad yahay almustafaana rasuulku uga jeedaa calayhi asalaatu wasalaam oo marka magac ahaan la eego magacyadii gaarka rasuulku u lahaa ee nusuusta ku soo arooray almustafa kuma jirin laakiin waxaa loogu magacaabaa ilaahay baa jalla wacalaa doortay oo waxaa laga soo qaatay aayadda qur-aanka ah ee rabbi yidhi allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas marka dadka ilaahay jalla wacalaa uu doortay buu ka mid yahay sidaa awgeed baa almustafa kii ilaahay doortay laakiin magacyadii gaarka ahaa ee nusuusta ku soo arooray sida muxamed iyo axmed iyo kamuu mid ahayn janaaba towxiidna ay jaaniba towxiid baa looga jeedaa dhanka towxiidka rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam waddo kasta oo shirkigaasi ku gaadhsiinaysa iyo wax kasta oo shirkigaasi aba uu xidhay shirkigana ummadda wuu u diiday wixii shirki noqonayey ama kii weynaa ha noqdee diinta lagaga baxaya ama kii asqarka ahaa wadooyinkii shirkigaa loo mari lahaayee haddii la maro keeni lahaa shirkigaa in la gaadho oo lagu dhacana wuu awday rasuulku calayhi asalaatu wasalaam masaladaasina inaguma cusba markaa baabkani abwaabtii hore ayuu xidhiidh la sii leeyahay oo waa sii caddaynaya waxaanaynu soo marray waxyaabo fara badan oo ka mida wasaa'ilka shirkiga ah oo rasuulkeenu diiday calayhi asalaatu wasalaam maxaa ka mid ahaa adabxu lilaahi bimakaani yudbaxu fiihi ligayr illaah ilaahay in wax loogu gowraco meel makhluuq wax loogu gowrici jiray arrinta noocaasa sharcigu waa diiday waayo waa wasiilatun ila shirk waxaa ka mid a xabaalihii in la dhiso masaajida laga dul sameeyo sharcigu waa diiday waayo waa wasiilatun ila shirk waxaa ka mid a in cibaadooyinka ilaahay lagu caabudayo sida salaada iyo ducada iyo gowraca iyo qur-aan akhriska iyo wixii la mid ah xabaalaha lala ag tago oo lagula dhowaado sharcigu waa diiday waayo waa wasiilatun ila shirk marka calaa kulli xaal wixii shirki ana rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam wuu diidey wixii wadaa shirkiga loo marayo ee ku gaadhsiinaysana wuu diidey quluwigii baa ka mid ah waxyaabaha la diiday aynu soo maray sidaasaa markaa sharcigeenu ku ilaaliyey waxaa la isweydiin karaa muxuu sheekhu uga cabiri waayey diidista sharcigu uu maaragtay diiday wadooyinka shirkiga isla markaana uu awday ama dhinaca tawxiidka uu sharcigu ilaaliyey wadooyinka shirkigana uu awday muxuu sidaa uga cabiri waayey iyadoo wixii rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu la yimi uu yahay sharcigii kitaaba wa sunnatan waxay ahlulcilmigu leeyihiin wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sheegay oo u magacaabay inuu towxiidka ilaalinayey wadooyinka shirkigana awdayey laba arin arinka koobaad wuxuu muujinayaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam oo uu inoo caddaynayaa inuu ahaa awalu qaa'imin biha fii hadihi اlumma ciddii ugu horeysay ee ummaddan markaa ka mid ahee arrinkan ku kacday shirkiga ummadda uga digto towxiidka markaa u sheegto ilaaliso towxiidka wasaa'ilu shirki iyo wadooyinkiisana ay meesha ka saarto arrinka labaadna wuxuu yahay dad badan oo masalada ama asalkaa weyn ee towxiidka ku simbiririxday oo haddii allaba kuu roon yahay towxiidkaasi towxiidkoodu uu qoonmay waxa u sabab ahaa ama dhinaca looga yimi ay ahayd inay rasuulka ku xadgudbeen calayhi asalaatu wasalaam oo derajadii ilaahay dejiyey ay ka sarraysiiyeen oo waxaan u xaq u lahayn oo xuquuqdii ilaahay gaarka u lahaa ka mid ah ay siiyeen markaa rasuulku calayhi asalaatu wasalaam isaga ayaaba hortaagnay oo diidanaa quluwiga talaxtagga isaga lagu talaxtaga ama cid kale inagii xadiidta ku soo maray laa tuuruuni kama arat nasaara bna maryama inamaa ana cabdu faquluu cabd اllaahi warasuul waaya marka arrinkii rasuulku diidanaa calayhi الsalaatu wasalaam in isagii markaa lagu sameeyo ama lagu xadgudbaa waa mid aan dee bannaanayn weeyi baabkan baab u eeg oo maaragta aada ugu dhowna kitaabka akhirkiisaynu ku arki doonaa farqiga labada baab u dhexeeyaana insha allahu tacaala halkaasaynu ku gaari doonaa wa qowli illaahi tacaala wa macnaa qowli illaahi tacaala hadalkuu rabbi yidhi macnihiisuu baabu yahay laqad jaa'akum walee waxaa idin yimi rasuulun rasuul baa idin yimi rasuul kelmadda la idhaahdaa waa facuul weeye facuul calaa wasni facuul facuul ha ahaatee waxay u fasirmaysaa bimacnaa mufcalun marka waa rasuulun ay mursalun mid la soo diray oo fariin loo soo dhiibay baa idin yimi xaguu ka yimi xagga ilaahay sida rabbi yidhi rasuulu min allahi yatluu suxufa mutahara rasuulkaasoo min anfusikum nafihiina ka mid ah min anfusikumna waxaa looga jeedaa macnihi jinsigiina ka mid oo bani aadam ah waayahay oon malagna ahayn jinna ahayn oo nasabkiisa garanaysaan oo mid idinka mida ah rasuulkaasoo casiizun calayhi ay aada iyo aada ugu adag tahay maa canidtum dhibaatadiinnu ay aada ugu adag tahay oo wax alla wixii markaa idin dhibaya ee mashaqo iyo kalifaad iyo dhib idinku ahi uu ku adag yahay oon idinla doonahay xariisun calaykum rasuulkaasoo aada iyo aada idin lexe jeclaynaya oo idinku dadaal badan bilmu'miniina dadka mu'miniinta ana ra'uufun u dhibrin badan oo raxiimun u raxmad badan fain tawallow faqul xasbiya allahu laa ilaaha ilaa hu calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi alcaiim ayaa aayadda la sii socotay aayadda labaad bay ahayd marka hadihi alaaya alkariima ama hadihi alaayaat alkariimaat waxay mudan yihiin in aada iyo aada loogu fiirsado oo macnahooda la dhuuxo waxaana inoo tilmaamaysaa aayaddan hore sifaatkii rasuulkeennu lahaa calayhi asalaatu wasalaam ee udgoonaaye wanaagsanaa ee rabbigii uu ku sifeeyey fi lqur'aani alkariim wax ka mid ah rasuul buu ahaa ilaahay noo soo diray bani aadamka ka mid ah qurayshi ah dadka kii ugu dhaladsanaa ee ugu nasabka fiicnaa ah sifadiisuna waxay ahayd casiizun calayhi maa canitum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim mu'miniintana wuxuu ahaa ra'uuf mid aada iyo aada ugu dhibrin badan oo ugu tudhis badan oo raxiim ahoo aada iyo aada ugu raxmad badan buu ahaa ilaahay baaba yidhi fabimaa raxmatin min allahi linta lahum wlow kunta fada haliida اlqalbi lanfaduu min xawlik haddaba wejhu shaahid halka aayadda aadda laga deliishanayaa waxa weeye waxalla wixii ina dhibayaa inuu rasuulkeenna ku adkaabaa rabbi tilmaamay waxa ina dhibayana waxa ugu horeeya shirkiga shirkiga weyn ayaa ugu horeeya iyo wax alla wixii markaa shirkigaa weyn dadka gaadhsiinaya wax alla wixii shirkigaa weyn dadka gaadhsiinaya taasi markaa waxay keensanaysaa inuu rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam ummaddiisa uga digay shirkiga noocaas ya iyo wax alla wixii dhibayaba inuu ummaddiisa uga digay waayo wax alla wixii ummaddiisa dhibaya isna wuu ku adka sooma marka wuu uga digay shirkiga wuu uga digay macaasida wuu inooga digay bidaca wuu inooga digay wax kastoo aynu ku halaagsamayno oo aakhiradeenna iyo adduunyadeennaba markaa dhibayo waxyeelaya wuu inooga digay rasuulku calayhi asalaatu wasalaam casiizun calayhi maa canitum baa u daliila sidoo kale xariisun calaykum waa mid aada idinla jeclaynaya xirsigaasi ay xariisun calaa hidaayatikum baa lagu fasiray wxusuul nafci lakum fi laajili wlcaajili wuxuu aad iyo aad u laxejeclaynaya ugu dadaalaya inaa hanuuntaan iyo waxtar inaa heshaan adduun iyo aakhiraba laxejeclada noocaasina waxay keensanaysaa ilaalinta towxiidka uu ilaalinayo waayo wanaagga ugu weyn ee dadku ay helaan isla markaa ay ku badbaadayaan waa towxiidka ilaahay jala wacala ilaahay inay keliyeeyaan oo waxa ugu horeeya ay ku badbaadayaan waa seeska ugu horeeya ee xataa dadka acmaashooda ay ugu hagaagayso qofka towxiidkiisu haddaanu saxnayn oonu hagaagsanayn dee acmaashiisiiba xataa waxa weeyaan la aqbali maayo hadaanu towxiidkiisu saxiix ahay marka towxiidku waa seeskii acmaasha marka xirsigaasi wuxuu keensanayaa inuu towxiidka markaa u ilaaliyey u caddeeyey wixii towxiidkaasi ka burin lahaa ama ka nuqsaamin lahaana uu uga digey oo uu albaabadiisa ka xidhay وعan abi hurayraةa radي اllahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu الlah rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalama laa tajcaluu haka dhigina buyuutakum guryihiina qubuura xabaala haka dhigina qubuurtu waa jamcu qabrin oo qabrigana waxaa la ydhaha madfanu linsaan halka qofka lagu aasaa la ydhaha walaa tajcaluu qabrii ciida qabrigaygana ciid haka dhigina wasalluu calaya igu salliya faina salaatakum maxaa yeelay salligiina aa igu salliyaysaan tabluqunii way soo gaadhaysaa xayثu kuntum meel kastoo aada joogtaanba way iga soo gaadhaysa rawaahu abu dawuuda biisnaadin xasani wa ruwaatuhu hiqaat abu daawuud baa ku wariyey sanad xasan ah wa ruwaatuhu ruwaaddiisuna hiqaatun kuwo lagu kalsoon yahay weeyi markaa xadiidku waa xasan sanadkiisu shawaahiduu saxiix ku noqonayana wuu leeyahay shawaahid xadiidkan soo socda qudhiisu uu ka mid yahay iyo xadiid kale oo sharaxa uu ku soo aroorinayo barh ka mid ah ayuu leeyaho waa xadiid sugan laa tajcaluu buyuutakum qubuuran maxaa looga jeedaa laba arin ama laba macno ayay ixtimaalaysaa macnaha koowaad waa in la yidhaahdo guryaha isku aasina guryaha guryihiina xabaala ka dhiginoo qofku marka uu waxa weeyaan dhinto guriga ha ku aasina dhexdiisa e qaada oo dee xabaalaha muslimiinta ku dara waa macnaha koobaad hada huwa almacna alawal macno labaad oo lagu fasiray waxa uu yahay laa tajcaluu buyuutakum qubuuran guryihiina xabaalaha ka dhigina macnihii guryihiina meel bilaa cibaada aho sida xabaalaha oo kale ha ka dhigin oo xabaalaha ayaan cibaado lala doonan oon lagu ag tukan oon qur-aan lagu ag akhrin oon lagu ag ducaysane guryihiina ha ka dhigina meel bilaa cibaado ah oo bilaa khayr ah oon khayr lagu akhrin oo sidaa xabaalahoo kale ha ka dhigina ee meel maaragta dee waxa weeye lagu tukanayo oo lagu weysaysanayo oo wax lagu akhrisanayo cilmigii iyo qur-aankii iyo ka dhiga weeye waayahay labadaa macno labadaba waa la saaray labadubana waa sax oo haddii la idhaahdo labadaba waa lagu fasirayaa labaduba waa sax weeye midnaba qalad maaha midnaba hee qalad maaha oo ka hore haddii aynu soo qabsanno ee ku saabsan guryaha isku aasina dee guryaha in la isku aasa maaha qofka muslimkii markuu dhinto waa in la qaado xabaalaha lagu daro taana waxayna tusinaya waa sunnadii iyo caadadii dadka muslimiinta ahi weligoodii yaalhood ay samayn jireen oo may dhici jirin in qofku waxa weeyaan gurigiisa lagu aaso waxaa laga soo reebayaa in rasuulkeenna calayhi asalaatu wasalaam oo isaga waxaa lagu aasay markaa qolkii caaisha sababta lagu aasayna waa inagii soo maray soo maa inagii hee soo maray oo maxay ahayd waxaa laga baqay haddii maaragtay debadda loo soo saaro in lagu xadgudbo ama dadka qaaray hee cibaadada la soo doontaan halkaa axbaashiisu tahay iyo ambiyadoo halkaa ay naftu kaga baxda un lagu aasi jiray marka arrintaasi khaasun bay ahayd laakiin asalku muxuu ahaa iyo sunat lmuslimiina qadiiman waxadiian in xabaalaha qofku markuu dhinto hee lagu aaso dhibaatooyinna dee way ka maaragta way ka dhalanayaan haddii la yidhaha qof kasta guriga ha lagu aaso taas waa mid macnahan labaadna isaguna dee waa saxoo adiluu leeyahay waliba marka la eego labada macno waxaad moodaa in xadiidka kan dambe ee ku saabsan meel bilaa cibaadaha ka dhigina ayaad moodaa inuu sii xoog badan yahay waana ka sheekhan kitaabka qoraya sheekh moxamed ibn cabdilwahaab macnaha uu ka fahmay sida masaa'ilkaba aynu ku arki doono waxaana taa xoojinaya xadiidta qaar bay ku soo aroortay ijcaluu min salaatikum fii buyuutikum walaa tajcaluuha qubuuran xadiidkii saxiixaynka aw kamaa qaala calayhi asalaatu wasalaam lafdi caynkaasoo kaleabuu ku soo arooray salaadiinna wax ka mida guryihiinna ka yeela oo guryaha ku tukada oo guryihiinna ha ka dhigina markaa xabaal ma garatay marka xadiidkaasi maxaa lagu jamciyey inaan guryihi xabaal laga dhigin iyo in guryihii salaaddii wax ka mid a lagu tukado xadiistuna de way isfasiraysaayo assunnatu yufasiru bacduha bacdan sunnada barhba barhka kaleu fasiraya marka waxaad moodaa labada macnoba saxa ha ahaadaane laakiin kaa dambe inuu kusii xoog badan yahay wallahu aclam sidaa awgeed baa waxaa soo aroortay salaada sunnaha ah wixii aan fara lahayn waxay ku fadli badan tahay guriga in lagula yimaado hada jeer waa in guryaha lagu sunaysto markaa intii suuragala waxaa laga soo reebayaa un salaadaha si gaara in laysugu jamacsado ay si gaara markaa u soo aroortay unbaa laga soo reebaya waaya ta noocaasa in dee maaragta laysku jamacsado halkii dadku ay ku tukanayeen la tagaa ku fadli badan sida taraawiixdii oo kale iyo waa sunne haddana dee waxa ku fadli badan halkaa imaamka iyo markaa dadka in lala tukado marka taa iyo wixii la mida mooyaane asalku waa in wixii sunno ah guriga qofka ayaa maaragta ku fadli badan walaa tajcaluu qabrii ciidan qabreyga ciida ka dhigina ciidda hore aynu u soo marray waa ismu limaa yacuud waa wixii soo noqnoqonayaa la ydhaahdaa ciid makaaniyana wuu noqon karaa ciid zamaaniyana wuu noqon karaa markaa qabreyga ka dhigina meel a wakti intaa u samaysataan ku soo noqnoqotaan oo kolba timaadaan oo kolba timaadaan oo kolba timaadaan ka dhigin ma garata wuxuu markaa rasuulku diidan yahay calayhi salaatu wasalaam qabrigiisii meel had iyo jeera la dul joogo oo wakti inta loo samaysta kolba la imanayo oo aan lagu dul itikaafayo in laga dhigto sababtu arrinkaasi u diidanya waa maxay lianna hada wasiilat ila shirk waayo arrinkaasi quluwi iyo shirki buu wado u noqon karaa ya sidii dee horeba u dhacday qaar baa waxay idhaahdeen sida calcamatu ibnu lqayim iyo ay sheegeen kitaabkiisa la dha kaathatlahfaanka uu ku sheegayo walaa tajcaluu qabrii ciidan waxaa looga jeedaa ay laa tuqaliluu min ziyaarati siyaarada ay soo booqanaysaan ha yaraynina ee badiya siday ciiddu u yar tahay ee sanadkiiba laba jeerun ay u tahay siyaaradayda ha u yaraynin ee ziyaarada qabriga badiya oo aada iyo aada ii soo booqda ma garata taana aada iyo aada buu u radiyay alcalaamatu ibnu lqayim waa caksu lmuraad muraadkii iyo ujeeddadii rasuulku u jeeday calayhi salaatu wasalaam cagsigeeda weeye inay baail tahayna waxaba ku filan camalkii saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim hadiyo jeer marka la doonayo waxaan inaad fahanto inuu sax yahay iyo in kale waxaa loo celiya camalkii salafka camalkii saxaabada fahankii saxaabada saxaabadu waxa weeyaan ma samayn jireen inay qabriga rasuulka kolba dul yimaadaan oo ay dul joogaan oo ay ka dul dhammaan waayaan reer madiina ma samayn jireen raggii ragaha ya jawaabtu waxay tahay waa maya ha keenaan iyadu hadday jirto waxaa laga soo wariyey waxaa la yidhi cabdillahi bni cumar radia allaahu canhu arlah ayaa markuu safar ka soo galo ee uu yimaado ayaa dee masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qabriga waa kuwa isku dhowaa kolkaa hore wakhtigoodii way isku dhawaayeen ee iskumay jiri marka uu salaami jira baa la yidhi qabriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo labadiisii saaxiib asalaamu calayka ya rasuula allah asalaamu calayka ya abaa bakrin asalaamu calayka ya abati saasuu markaa uu salaami jiray baa la yidhi markuu safar ka soo galoo keliya haddama aha inta kale dhan uu joogo laakiin axad kale oo saxaabadii ka mida kamay sugnaan bay ahlulcilmigu yidhaahdeen xataa intaana inuu sameeyey way buuxeen bur bay ahaayeen masaajidka rasuulka intay soo galaan calayhi salaatu wasalaam ayay waxa weeyaan tukan jireen kolkaasay kii fadheeya ama wax ku akhriyayana uu fadhihi jira kii doonaana iska bixi jira iyadoo qabriga rasuulku u dhowyi arrin maaragtay badan oo caana may ka ahayn intay kacaan kolba inay qabriga tagaan kolba soo siyaartaan kolba soo siyaartaan waayo waxay fahansanaayeen oo aqoon u lahaayeen salligan rasuulka ay ku salleeyaan calayhi salaatu wasalaam iyo salaantan ay salaamayaan labaduba miyaanu salaadda ku dhex jirin ya salaaddanuu qofku tukanayo xataa miyaanay ku dhex jirin way ku dhex jiraan waxaanay ku fadli badan tahay qofku markuu salaada ka baxsan yahay iyo markuu ku jiro dee markuu ku jiray kusii fadli badan tahay ahlucilmiga waxa weeyaan in badanoo ka mida waxay qabaan in rasuulka lagu saliyo calayhi salaatu wasalaam marka salaada la tukanayo atixiyaadka dambe dabadiisa he, inay tahay markaa ee, waajib ugu yaraan ahlucilmiga qaarna arkaantaabay ku daraan ma garata markaa saligii rasuulka aad ku saleedayd salaamtii aad salaami lahayd salaadaaba kugu jiraaba waa arrin aad ku cibaadaysanayso inaad qabriga rasuulka dul tagtaba kuma xidhna halkaa doonta adoo joogaad maaragtay akhrisan kartaa cibaadada waxay daliil cad u tahay adiladan siday ugu dhaqmeen salafku wasaa'ilu shirkina ay uga fogaayeen quluuga ay uga fogaayeen wax badan oo dad badane ay iska maaragtay diin moodeenna say uga durugsanaayeen ridwaanullaahi calayh waxaa dhacay ee shaydaanku dee qo- dadka wuu kala yaqaanaa qofku harowsan karaayo ee uu lumin karaayo ka kale wuu kala yaqaanaa sheekh islaam raximahullah wuxuu aada ugaga hadlay kitaabkiisa la dha iqtidaau siraat almustaqiimka masaa'ilka shaydaanku markaa muu damci karahayn inuu saxaabada lumiyo oo tusaale ahaan intuu qabrigii rasuulka soo dhex galo ama uu maaragtay isu soo dul taago inuu u dhawaaqo waar ii kaalayaay waar isoo siyaartaay war waan idiin baahanaye war xaggee ka dhacdeene inuu yidhaahdo la hadlo oo dabeetana iyaguna ay yidhahdaan wallahi rasuulkii baa idinla hadla calayhi salaatu wasalaam warka kaca waar siyaara abaabula soo ma aragtid tan noocaasa shaydaanku iyaga kamu damcayn waayo cilmigooda iyo toosnaantooda iyo waxa weeyaan markaa ee wuxuu ogaa dee fahamkooda hase ahaatee arrimahaas markay meesha ka baxeen wakhtiyadii dambe dadkii ahlujahliga ahaa taa shaydaanku in badanoo ka mida uu damca waanu ku lumiye ficlan siduu mushrikiintii horeba uula hadli jiray ee uu ugu lumin jiray deetana u moodi jireen in saaxibulqabrigu la hadlaayo iyo in sanamku la hadlaayo intuu shaydaan meelahan uu kala soo hadlo oo wax faray ay u qaadan jireen waxaa uu faray oo waxyaaba u diidi jireen waxaa u dayn jireen sidii oo kale ahlulqubuurkii dambe uu ku sameeyey shaydaanku ma garata oo xabaasha uu kala soo dhex hadlaayo kolkaasaa waxa u yeedhi wuxuu u yeedhiyo ay samaynayaan wasalluu calaya igu salliya faina salaatakum tabluqunii xayثu kuntum salligiinu halkaa aad joogtaanba way soo gaadhayaan markaa wuxuu daliil xadiidka qeybtiisaa dambe u yahay salliga rasuulka lagu saleeyo calayhi الsalaatu wasalaam qofku meel kasta ha jooge eh waa cibaado ilaahay uu ugu dhowaanayo isla markaa rasuulkana calayhi الsalaatu wasalaam wuu gaadhaya marka inaad dul timaado qabrigii waxba baahi looma qabo qaala wuxuu uhi can caliyi bni اlxusayni waxaa laga wariyey caliy bni اlxuseyn annahu ra'aa wuxuu arkay rajula nin buu arkay ninkaasoo yajibu imanaya ilaa furjatin dalool kaana tahayd cinda qabri nabiyi sala allahu calayhi wasalama qabriga nebiga agtiisa oo caliy bnu lxuseynkaasina waa caliy bnu xuseyn ibnu cali bnu abi aalib weeye dee xasan iyo xuseen soo garan maysaan xuseen baa dhalay cali bnu abi aalibna awow rumu u ahaa waay waxaana lagu maaragtay naanaysi jiray zayn lcaabidiin ahlu beytkii markaa wakhtigiisa raggii ugu cilmiga badnaa ayuu ahaa uguna fadliga badnaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen haddaba cali bnu lxusein annahu isagu ra'aa wuxuu arkay rajula nin buu arkay ninkaasoo yejiiu imanaya ilaa furjatin dalool kaanat cinda qabri nabiyi sala allahu calayhi wasalam qabriga rasuulka ama xabaasha rasuulka agteeda ahayd oo fayadkhulu fiihaa gelaya halkaa daloolkaa yar buu qabriga iyo xabaasha uga gelaya fayadcuu kolkaasuu dabeetana markuu daloolkaa ka galo ayuu maaragtay ducaysanayay fanahaahu wuu diiday oo wuxu uhi waar arrinkan aad waddo iska daa arrinkan aad waddo iska daa wa qaala waxaanu ihi alaa uxadiukum ma idiin sheegaa xadiian xadiid samictuhu aan ka maqlay min abi aabbahay oo xuseyn ah can jadii awowgay uu ka wariyey oo cali bnu abi aalib ah can rasuulilaahi rasuulka ilaahay uu ka wariyey sal اllahu alayhi wasalama qaala anahu qaala inuu yihi laa tatakiduu ha ka dhiganina qabrii xabaashayda ciidan ciid ha ka dhiganin walaa buyuutakum guryihiinana ha ka dhiganina qubuuran xabaalo waina tasliimakum maxaa yeelay salaanta ay salaamaysaan yabluqunii wuu isoo gaadhayaa ayna kuntum meel kastood joogtaan rawaahu xadiidkana wuxuu ku wariyey fi lmukhtaarati kitaabka la ydhaha almukhtaara yani waa alxadiidu lmukhtaara kitaabka magaciisa la ydhaahdaaye ayuu ku wariyey sheekhii la odhan jiray diyaauddiin almaqdasi oo sheekh xambali ah oo xaafidaa qoray oo diyaauddiin la odhan jiray amaqdasi almaqdisi ayaa qoray alaxadiidu lmukhtaar ayaa la ydhaahda xadiidkan dambana waa xadiid markaa isaguna sugan oo shawaahidiisa marka loo eego waa xadiid markaa sugan weeye waxaan u tilmaamayaa salafku iyo weliba aalu beytka oo haddana reer madiine ah waa salafkii waa aalu beytkii waa reer madiina shaki male sida sheekh islaam odhanaya raximah ullah wixii ku saabsan qabriga rasuulka iyo ziyaarada la ziyaaranayo iyo aadaabta loo booqanayo iyo wixii ku bannaan dushiisa iyo waxaan ku bannaanayn inay iyagu markaa u aqoon badnaayeen oo dadka ay ugu baahi badnaayeen shaki kuma jiro soocaynkaa maaha waa reer madiino magaaladii bay yaallaan xadiid kale wuxuu sheegayaa cali ibnu lxusein markaa gurigii faadime inuu ku hor cashaynaayey markaanuu ninkani kolba gelaayey maaragta meesha faadime ayeydii rumaheed ma garanaysa kolkaa dee waktigaa may noolayne laakiin dee waa ayeydii oo gurigii ayeydii weeye ay geli jirto dee iyagaa iska lahaa ma garanaysa arma fahanta marka iyagaa ugu cilmi badnaa dadka masaa'ilka noocaas sidaa awgeed baa uu diidey markuu arkay ninkaas saa samaynaya waayo arrinka noocaasi waa wasiilatun ilaa shirki waa waxyaabihii adilada horeynu soo marra diideysay oo in xabaashii la dul yimaadoo lagu dul cibaadaysto lagu dul ducaystaa waxay waa mid aan dee la ogolayn soo maaha sababta loo diidayna waa wasiilatun ila shirki dhib ka weyn bay keeni kartaa sidaa awgeed buu u diidey salafku markaa waxyaabaha noocaas horta way diidi jireena qabso ta kale xadiidkaasuu sheegay xadiidkii hore waxaa ku jirtay salliga ay igu sallidaan meel walba uu iga soo gaadhaya xadiidkanna salaanta ay salaantaan meel kastaba wuu iga soo gaadhaya laakiin ahlulcilmiga qaar waxay baraarujiyeen masale muhiima oo wadaadka xadiidkan dambe uu yidhi uu wariyey diyaauddiin almaqdasi oo axaadiid almukhtaara ku wariyey ariiqa uu ku wariyey waxaa ku jira ama sanadka xadiidka uu ku wariyey sheekhii weynaa ee caalimka ahae la odhan jiray abu yacla almuusili abu yacla almuusili saaxibu lmusnad kitaabka la ydhaha markaa almusnadkaa sheekhii alifay oo culimadii hore ka mid ah abu yacla almuusili ayaa sanadkiisa ku jira marka abu yacla almuusilina xadiidka isaga qudhiisu u wariyey oo xadiidka wuxuu ku wariyey sidan imaka halkan uugu yaalla si kasii yar dhammaystiran oo lafdiguu ku wariyey waxa weeye wasalluu calaya faina tasliimakum lafdiguu ku wariyey waxa weeye wasalluu calaya faina salaatakum wa tasliimakum yablugunii xayثu kuntum igu saliya baa rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam maxaa yeelay salligiinna iyo wa tasliimakum salaanta a islaamaysaan yabluqunii wuu isoo gaadhayaa xayu kuntum halkii aad joogtaan buu igu soo gaadhaya markaa lafdigan innaga inoo yaallaa faina tasliimakum qura soo maaha abu yacla almuusili isagu wuxuu maaragtay ku wariyey musnadkiisa hee faina salaatakum wa tasliimakum yabluqunii xayu kuntum oo salaadii iyo tasliimtii labadaba heh uu israaciyey shakina male siyaaqaasi inuu maaragtay atam yahay uu ka dhammaystiran yahay sidaa awgeed baa wadaadkan markaa dictoorka ah ee caalimka ah doctor saalix alcusaymi ayaa kitaabkiisan sharaxa ah ee kooban ee cajiibka ah ku sheegaya waxaa markaa laga yaabaa diyaa-udiin almaqdasi dariiqan uu kaga warinayo sheekhaas inuu dee sheekhu sheegay xadiidka isagoo mukhtasaroo dabeetana dariiqa ah oo maaragtay sheekhana uu kusii wariyey ayaa culimmadu dee caadadooda ahdo waa la yaqaana xadiidta marna iyagoo dhaadheer bay sheegi jireen marna iyagoo mukhtasara ayay hee sheegi jireen ta noocaasina saxiixulbukhaarigay ka buuxda marna waxaa laga yaaba xadiidkii oo dheer inuu sheego mar xadiidkii oo dhammaystiran mar xadiidkii wax ka mida iyadoo ta noocaasa dee waxa weeye arrimo ahlucilmigu ay sheegaan ay ku sugan tahay marka calaa kulli xaal xadiidku saasuu dhammaystiran yahay labadaa xadiidba way sugan yihiin waxaana inoo tilmaamayaan rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam inuu diiday ziyaarada qabrigiisa in la badiyo haddii rasuulku leeyahay qabrigayga markaa ha ku soo noqnoqonina maxaad u malaynaysaa qabru kayrihi ma lagu soo noqnoqon karaa ya waxay taas meesha ka saaraysaa waxaan ziyaaraadkan bidciga ah oo dhan bay meesha ka saaraysaa aw barkhadlaanu booqanayna sheekh nuur baanu booqanayna meelablaayaa la ziyaaranaya caynkanaa la samaynaya maa daliil maxaa u daliila waa khuraafaad dadka qaar ay dhoobdhoobteen weeye waaya nebi maxamed baa le walaa tattakhiduu qabri ciidan waxaana jirta ziyaaratu lqubuur xabaalaha ziyaarada la ziyaaranayaa mar waxay noqotaa ziyaaratun sharciya ziyaaro sharci ah waa marka aan safar loo gelin kow waa ta labaade wax bidca ah iyo wax maaragtay shirkiga ama qaladana aan lala doonan waxa weeyaan markaa lasoo salaamo lasoo booqdo aakhira lagu soo xasuusto lagu cibro qaato dadkaa muslimiinta ah ee aasana loo soo duceeyo soo ma aragtaan sida rasuulku odhan jiray calayhi salaatu wasalaam safarna aan loo gelin ziyaaradaas waxay noqotaa ziyaaratun sharciya ziyaaro bidciyaa jirto oo haddii aad maaragta kusoo ag cibaadaysato ama kusoo ag ducaysato ama aad safar u gashoo tidhaao waxaan safar u gelayaa saan qabri hebel usoo booqan lahaa ta noocaasina waxay noqonaysaa ziyaara bidciya ziyaara shirkiyaa jirto haddaad shirki la doonato oo aad dadkaa aasan soo caabuddo ama iyaga waxu soo gowracdo taasina dee waaba ziyaara shirkiya wey ma garata sidaa awgeed baa waxaa ahlulcilmiga badidoodu ay yidhaahdeen qofku safar cibaado ah wuxuu u geli karaa uun saddexda masaajid ee rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay saddexdaa masaajid oo kale ah almasjid alxaraam iyo almasjid اnabowi iyo almasjid alaqsa xadiidka صaxiixaynkii kayrkood ku soo aroortay baana u daliila laa tushadu الrixaalu ila ilى ثalaaثaة masaajida masjidi hada wاlmasjid اlxaraami wاlmasjid اlaqصى saddexdaa meelood unbaa safar loo geli karaa safarka loo jeedana waa safar cibaado ah oo tacabud ah meel kale oo loo safri karaa ma jirto laa tushadu rixaalu lafdigaasi waa nafyi weeye laakiin riwaayaadka qaar nahyi baa ku soo arooray iyadoo la leeyahy ha u gelina safar lafdi kale laa tucmalu lmaiyu muiyu gaadiidka looma rakaabiyo looma rarto yani safar looma safro ama masaajid ha ahaato masaajido kale ama ha ahaato waxa weeyaan goobo wanaagsanaayo barakaysnaa ama xabaala ha noqoto meel alla meel kaloon saddexdaa masaajid ahaynoo safar cibaadaa loo geli karaa ma jiro bidaliili hada alxadiid cumuumka noocaasana saxaabadii baa ka fahmay saxaabadii ayaa ka fahmay oo aahaartooda qaar ka mida waa ka sharaxa ku soo raraaya waa masale muhiima sidaa awgeed baa ahlulcilmigu ay idhaahdeen xataa qabriga rasuulka calayhi salaau wasalaam qofku inuu tusaalaaan halkan ka ambabaxo ama meel kale oo ka fog oo idhaahda waxaan u ambabaxayaa inaan qabrigii rasuulka soo booqdo jumhuuru ahlicilmi way diideen oo waxay dhahaan sax maaha lihaadihi ladila adiladana u daliila rasuulku masaajidkiisuu yidhi dee qabrigayga ma odhan soo maaha waxaanay ahayd masaladii sheekh islaam raximah ullah uu fatwoodo dabeetana lagu dhibay ee dad badan ay ka hor yimaadeen ee la yidhi ijmaac buu khilaaf wakada wakada wadaadkii akhnaa'i la odhan jiray aa iskaga hor yimaadeen ee dabeetana uu kutubta ka alifay kitaab weyn baa jira oo la yidhaahdo alraddu cala alakhnaa'i oon filaya sheekhu inuu qoray markii dambe jeelka uu ku qoray oo min aakhiri kutubi oo cilmiga ku yaala iyo masaa'ilkaasuu u kala dhigdhigayo macni waxa weeye yaa badani kuu kordhaayo salafkiibuu ka soo raraya sheekh islaamna dee quruuntii dhuxuu ahaa ee raggii ka horreeyey in badan ayaa masaladan tansiisin jiray madaahibtuu ka soo hadlaya salafkii hore inay saasuu yaqaaneen buu sheegayaa oo uu adilo u keenaya kuwana haystaana shaqab iyo qaylo mooyaane wax kale oo weyn may keenin waayahay laakiin waxaad samayn kartaa bay ahlulcilmigu idhaahdeen masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam baad u qastiyeysaa kolka hore inaad soo booqato gaar ahaan dee marka la xajay dadku tagaan soo maaha dabadeetana markaad masaajidkii rasuulka tagto dee qabrigina waa ka ku yaallo kolkaa dee kuguma aha safar kuguma aha kolkaa waxa weye waad soo salaami kartaa laakiin inaad marka hore tidhaa waxaan u qastiyaya qabrigii maya masaajidka rasuulka laakiin waad u qasdiyi kartaa waaya taasina ta noocaasa weeye waxaa haddaba iyaduna aada arkaysaa siyaaraadkan dadka qaar ay iska idhaahdaan bal xabaashii haddii la bookhanayo saddexdaa midun bay noqonaysaa ama ziyaaro sharci ay noqon haddii wadadeeda la mariyo ama mid bidciya ama mid shirkiya lakiin waxaad ka warantaa nin beri hore dhintay oo xataa xabaashiisina aani meelahanba ka dhoweyn ayaanu ziyaaranaynaa ya oo odaygii reerka dhala ee jilibkaa asare uu dhalay ayaanu ziyaaranaynaa xabaashiisina lamaba yaqaan meeluu ku aasnaa hadduu doono yaban buu ku dhintay hadduu doono masar buu ku aasanya cidiba ma taqaana xoolaa la qalqalaya waa laysoo imanaya waa lasoo shiraya miyiyo magaalaba waa laysaga imanaya dhaqaalaa la wururinaya ta noocaasa labaa loo kala saaraya haddii dad dee ay maslaxadooda iyo danahooda ay ka shirayaan oo iyagu dee wax isweydiinayaan o sidooda u shirayaan dee sidooda isu arkayaan oo isxidhiidhinayaan oo wax dee u dana ay ka wada hadlayaan taasi waa halkeeda laakiin hadday leeyihiin qof dhintay baanu ku muunaynaynaa ama maaragtay waxaan cibaadaanu gudanaynaa de ta noocaasi daliil bay u baahantahy wax daliilana maaha manay jiri jirin de ma fahante taasina waa taa waa ta kale eh arrintan ku saabsan sheekh dhintay baanu ziyaaranaynaa waa ziyaaradii cabdilqaadir baa maanta la dhigayaa tusaale ahaan ya deetana xafladaha la qabanaya meelahaasaa laga shallaadaya deetana waxaa laga sheekaynayaa fadligiisii iyo wanaaggiisii ta noocaasina laa maxalla lahaa min alciraab iyaduna meel alla meelay diinta ilaahay kaga jirtaa ma jirto war ma garatay hadda wuxuu ku leeyahy fadligiisii ilaahay baa fadli badan siiyo ma daliilu calaa fadlihi wax daliiloo gaaroo ku soo arooray baad u haystaa inuu fadli lahaa sheekh cabdilqaadir jiilaani waa la yaqaanay nin sheekhu ahaayoo xambali ah kutubtiisii qaar baa taalloo la akhriya qaladana wuu lahaa laakiin guud ahaan nin cilmi lahoo fiican buu ahaa sida alimaamu dahabiy uu tilmaamayna waxanay ka sheegaan badi way ku been abuurteen ma garata badi waa waxay ku been abuurteen haddaba waxa weeye nin sheekhu ahaay oo boqolaal sheekh baa soo maray caalamkae maxaad isaga si gaara waxa weeye aada ugu calema saarta eed u daba dhigata shaki waxaanu ku jirin dad badan ilaah bay ka dhigtaan cabdilqaadir soo maqli maysaan waa qawfulacdamkii buu ku leeyay qawfulacdamkii buu ahaa maa macna alqawf ya alqawf waxaa la yidhaahdaa isaalatu shidda dhibaatada in la zuuliyaa qawf la yidhaahdaa carabida marka loo celiyo markaa dhibaata zuuliyihii weynaa buu ahaa weeye macnuhu soo maqli maysaan waana ta keentay inay baryaan oy yidhaahdaan cibaadadaanu sii marinayna oy haddii allaba kuu rooyin ku talax tagaan oo shirkiyaadkan hadda aynu ka digayno oo dhan bay dhex fadhiyaan iyo wax ka daran ciyaadan billaah ilaahay ha soo hanuuniyo waa ummad luntay weeye luntay ya dad badan baa diintoodii ku seegay sheekh hebel baa la xusayaa iyo kanaa la booqanayaa iyo sidaana ahayd iyo halka ilaahay ka caabudi lahaayeen ee ka sunnaysan lahaayeen ee sunnada rasuulka kaga dhaqmi lahaayeen ya ee culimadana si wanaagsan maaragtay wax wanaagsan ku sheegi lahaayeen ayaa culimmada in lagu talax tago oo iyagii bustaan la daba dhigto oo la baryo halkii ilaahay la joojiyo ayaa waxa weeye dad badani ku diin seegaan laa xawla walaa quwata ilaa billah weliba tan noocaasa saynu kitaabka dhowr jeer ku soo maray dad baa dee ducaadku ah ducaad dad baa ku ah qaala wuxuu uhi fiihi masaa'ilu alulaa masalada hore waxa weeye tafsiiru aayati baraa'a aayaddaa suuratu baraa'a waa tafsiirkeeda wejhul istidlaalkana waynu sheegnay ahaaniya ibcaaduhu waa fogeyntiisa rasuulku ummatahu ummadiisa uu ka fogeeye can hada alximaa seerahan waa seerahan shirkiga haayat albucdi fogeyn halkii ugu nihaayadeedii haayadu waa nihaayada shayga nihaayadeedii halkii fogaanta markaa ugu shishaysay ayuu maaragta ka fogeyey athaalithatu dikru xirsihi waa sheegista la sheegay dadaalkiisa calaynaa inaga uu inagu dadaalay iyo wara'fatihi dhibrintu inoo dhibrinayo waraxmatihi raxmadu markaa inoo naxariisanayo haddaynu nahay dadka muminiinta sidaa awgeed buu inoo caddeeyey wax kasta oo diinteenna aynu maaragta ku haysanayno inoogu hagaagayso wax kastoo diinteenna aynu ku seegayno inagaga xumaanaysana wuu inoo sheegay araabica nahyuhu waa reebistuu rasuulku reebay sala allahu calayhi wasalam can ziyaarati qabri xabaashiisa in loo booqdo calaa wajhin makhsuus si gaara calaa wajhin makhsuusin si gaara oo wuxuu ka qaadanayaa laa tajcaluu qabrii ciidan qabrigaga ciid ha ka dhiganina waay macnaha xadiidkuna taa way soo gelaysaa laakiin wuu ka camsay macnaha xadiidku meelaa ku soo noqnoqotaan ha ka dhiganina meelaa dul fadhiisataan oo cibaadadii iyo maaragtay khayrka ku dul samaysaan ha ka dhiganina masaajidaa ilaahay ku caabuda maca ana ziyaaratahu iyadoo lala qabo ziyaarada qabriga rasuulku calayhi salaatu wasalaam min afdali acmaal acmaasha ta ugu fadliga badan inay tahy sida daahirka ah ahlucilmiga qaarna u sharaxayaan wuxuu ujeedaa sheekhu in maaragtay qabriga rasuulka iyo qubuurta kaleba la booqdaa dee waa arrin maaragtay sunno ah markay tahay ziyaarada sharciga ah waa arrin sunno ah sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la fuliyaana waa mid wanaagsan oo fadli iyo barako leh waaya marka in qabriga rasuulka la booqdo iyadoo aan lagu soo noqnoqon laguna xadgudbin wakhti gaarana loo samayn deeta noocaasi waxa weeye waa ziyaaratulqubuurki unbay ka mid tahay oo arinta noocaasna waa mid sunnaha haddii aakhire lagu xasuusanayo laakiin haddii loo jeedo qabriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ziyaarada la ziyaartaa fadli gaaray leedahay ta noocaasa falaa yani qubuurta in la booqdo ayuunbaa maaragtay adiladu kuso ku asaxday laakiin ma jira bay ahlulcilmigu idhaahdeen wax daliilahoo gaar u sheegaya ziyaarada qabriga rasuulku calayhi salaatu wasalaam fadli gaara inay leedahay soo ma qalbaysaan ma jiro axaadiid badan baa ku soo aroortay masalada axaadiidtaasina dhammaanteed waa baatila xataa daciif maaha waa baatila waa axaadiid aan sal iyo raad lahayn weeye mawduuc ahoo dadka qaar ee dhoobdhoobeenoo dejiyeen xaafidkii la odhan jiray ibnu cabdilhaadi ee xaafidka ahaa ayaa ku sheegay kitaabkiisa la idhaahdo asarim lmunki biraddi cala subki kitaabka subki uu ku radiyayo ayuu ku sheegay xaafid weyn buu ahaa wakadalika waxaa sheegay shaykhu lislaam raximah ullah marka waa qaacida axaadiidta ku soo aroortay ziyaarada qabriga rasuulka ee faraha badan qofka in soo booqan waaya intaa wuu ii jaray qofka intaa i soo booqda waxay waxaasu helaya qofka xaadiistaa nooce dhammaanteed waa baaili ba ahlucilmigule sidaa awgeed ziyaarada qabriga rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo labadiisii saaxiib wax dheeraad ahoy ka leeday qubuurta kale in la booqdo hee ma jiro waay qofku wuu soo booqan karaa haddii aanu safar u gelahayn aakhirana uu ku xasuusanayo wax dhibana markaa aanu meesha la tegahay qaala wuxuu yidhi alkhaamisatu masalada shanaad nahyuhu waa reebistuu rasuulku reebay can ilikhaari in la badiyo min aziyaarati ziyaaradiisa in la badiyo laa tajcaluu qabrii ciidan taasaa laga qaadanaya ma garata meelaa ku soo noqnoqotaan ha ka dhigina weeye asaadisa masalada lixaad xahuhu waa boorintuu rasuulku inagu booriyo cala naafilati in lagu sunnaysto fi lbeyti guriga oo dee guryihiina xabaalaha ka dhigina baa laga qaadanaya xabaalaha ka dhigina macnay meel bilaa cibaadaha cibaadada ka maran ha ka dhigin haddii kale buyuutu shayaan bay noqonaysa asaabica masalada toddobaad annahu mutaqarirun waxaa sugnaa cindahum salafka agtooda saxaabada agtooda waxa mutaqarir ahayd oo sugnayd oo iska yaqaaneen annahu laa yusallaa inaan lagu tukanahayn fi lmaqbarati qubuurta dhexdeeda inaan lagu tukanahayn anahu laa yusallaa fi lmaqbara si awgeed buu sheegaya le guryihiina xabaaloo kale ha ka dhigina macnuhu waxa weye sooma taqaanaan xabaasha inay bilaa cibaado tahay oon cibaado lala doonan haa guryihiina saasoo kale ha ka dhigina markaa taa way yaqaaneen athaamina masalada sideedaad tacliiluhu waa sababayntuu rasuul ku sameeyey daalika arrinkaa inaan xabaashiisa lagu soo noqnoqon oon kolba la dul iman wuxuu ku sababeeyey biana salaata rajuli in ninka salligiisa iyo wsalaamahu salaamtiisuba calayhi rasuulka uu ku saleeya uu salaama sala allahu alayhi wasalam yabluquhu inuu soo gaadhaayo wain bacuda haba fogaade meel fog fog hadduu doonaha kaga soo saliyo ha ka soo salaamee wuu soo gaadhaya rasuulka falaa xaajata markaa baahi looma qabo ilaa maa yatawahamuhu wuxuu ismoodsiinayo uu tawahumaayo man araada alqurba qofka qabriga inuu u soo dhowaado damacsan ama doonayaa wuxuu tawahumaayo baahi looma qabo waxaa laga yaabaa kan isla qabrigii dultaga oo soo siyaaro inuu maaragtay moodaayo in halkaa marka uu taga qabriga uu isdul taago salligii iyo salaantu gaadhaysa soo maaha waxba lagu yidhi waxba ha isdhibin caalamka halka ugu shaysa haddaad joogtiy haddaad qabriga dul joogtiy haddaad meel dhexe joogto isku sibay u gaadhaysaa salliga iyo salaada rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad ku sallaysa ma fahante marka halkaaga kaga soo salli adoon safarba soo gelin halkaagaa kaga soo salli oo ilaahay arrinka noocaasa ku caabo kayfiyada arinkaas ay u soo gaadhayso rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiid baa ku soo aroortay xadiid saxiixa wuxuu rasuulku yidhi ina lilaahi malaa'ikatan sayaaxiin yuballiquuna can ummati asalaam ilaahay wuxuu leeyahy malaa'ig sayaaxiin oo meelahaa dawaafta dhulka oo marta oo ummadayda salaanta ay salaamayaan iga soo gaadhsiinaysa soo ma aragtaan marka ilaahay jala wacalaa wuu gaadhsiinayaa salliga iyo salaanta wuu gaadhsiinaya ataasica masalada sagaalaad kownuhu waa haantuu rasuulku yahay sala allahu alayhi wasalama fi lbarsakhi barsakha dhexdiisa barsakhu waa xayaatadan adduunyadan aynu hadda joogniyo aakhirada weyn u dhaxaysa ee dadkii dhintay hadda ay ku sugan yihiin fi lbarsakhi barsakha dhexdiisa tucradu calayhi waa ahaantuu yahay mid loo soo bandhigaayo acmaalu ummatihi camalada ummadiisa fi salaati wasalaami waxaa looga soo bandhigayaa salliga iyo salaanta ay ku saleeyaanee rasuulka ay salaamayaan bes labadaasunbaa loo soo bandhigaya labadaa waa lasoo gaadhsiinaya laakiin wax alla wixii kale ummadiisu ay samaynayso khayr iyo shar lasoo gaadhsiin maayo warna uma hayo warna hee uma hayo lana soo gaadhsiin maayo waayo labadan in la soo gaadhsiinaya xadiidtana u daliila oo inagii xadiidka labadaba israacinaya sheegayna hadda wasalluu calaya faina salaatakum wa tasliimakum yablugunii xayu kuntum soo ma aragtaan bes labadaasunbaa daliil loo haya salligu wuu gaadhayaa weliba salligu waa waa salliga sharciga ma garata gabay carbeedkan la tirinayo shallaadka lagu sheegayo maaha intaad iska shallaado haddaad tiraa rasuulkan ku salliyahay ta noocaasa lagaa yeeli maayo salligu waa cibaada sheekh markaa dariiqeydii waa markaad mariso iyo salaantii xadiid baa sheegaya acmaasha ummadayda waa laysoo bandhigayaa khayrkeeda iyo sharkeedaba haddaan khayr arko ilaahay baan mahadinaya haddaan shar arkana waan u ducaynaya waan u dembi dhaaf dalbaya xadiidka noocaasi laa lam yahbut ma sugna mahee sugna xadiista saxiixi intanun bay ku soo aroortay bes marka walaalayaal sharciga inaynu dee ka dhex boodno maahee waa inaynu sharciga raacno oo siduu yahay loo fahmo oo siduu yahay loogu dhaqmo ilaahay masaailkani waa masaail usuula waaweyn ilahay hayna fahansiiyo ilaahayna towxiidka iyo khayrka haynagu ilaaliyo ilaahay inta lunsan way badan tahay ilaahay soo hanuuniyo sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbi